الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم waqaaluu waxay yidhaahdaan lijuluudihim jirkoodiibaa waxay u leeyihiin lima shahidtum calayna maxaad noogu markhaati kacdeen qaaluu waxay leeyihiin juluudi ayaa odhanayso andaqana allaahu aladii andaqa kulla shay andaqana allah ilaahay baa naga hadliyey alladii ilaahaas oo andaqa kulla shay wax walbaba ka hadliyey wa huwa ilaahay khalaqakum kii idin abuuray weeye awala maratin markii koobaad waa kii idin abuuray oo cadam idinka abuuray wa ilayhi turjacuun xaggiisa unbaa haddana laydiin soo celin doonaa fil aakhirati wey dadka ilaahay acdaadiisa ah ama cusaada ah dhibaatada ku dhacaysa waxaa ka mid ah in hadhow qiyaamaha markii la tago acdaadoodu ama jawaarixdoodu ay hadli doonaan ay ku markhaati kici doonaan waxay adduunyada ku sameynayeen bay sheegayaan marka mar hadday gacmihii iyo lugihii iyo indhihii iyo wax walbaba ay hadlaan oo jidhkii uu hadlo dee wax kale oo ay markaa ku cudur daaran karaan ma jira wey ayagii baa laakiin is eedaya xibnahoodii bay eedayaanoo waxay leeyihiin dee maxaad noogu markhaati kacdeen waxaan idin difaacayna waa idinkee cadaabka iyo dhibaataduna iyo jazuhuna wuuna wada taabanayaa maxaa noogu markhaati kacdeen xibnihii markaa sida xaqiiqada ah bay sheegayaanoo waxay leeyihiin ilaahay wax walbaba ka hadliyey baa naga hadliyay andaqana allahu aladii andaqa kula shay marka afkoodii baa la daboolayaa xibnahoodii baa hadlaya maqalkii baa hadlayo araggii baa hadlayo jirhkii baa hadlayo juluudu marka yani jirhka jirhkii baa hadlayo imaamu muslim wuxuu saxiixiisa ku warinaya markii sabunusuulka aayadda laga hadlayo imaam muslim baa wuxuu saxiixiisa ku warinayaa anas binu maalik baa laga warinaya wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin annagoo la fadhino ayuu qoslay markaasuu yihi ma garanaysaan waxaan ku qoslay maya ba ya yaa rasuul allah allah wa rasuuluhu aclam wuxuu yihi waxaan ku qoslayaa addoonka yacni siduu ilaahiisa oo la doodayo addoonka markii qiyaamaha la geeyey wuxuu leeyahay ilaahayow soo dulmiga adigu maada mancinin oo mulmiga iga- igamaada badbaadinin in lay dulmiyo qof la dulminayaa ma jiro nacan buu ilaahay leeyahay haddaba qof naftayda mooyaane markhaati kaloon yeelaya ma jiro anigu unbaa is- anigu qof aanin hadduu igu markhaati kaco ma ogeli ilaahay dulmi bay igu tahay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala adigaa markhaati isugu filan mar addoomaheena kiraamulkaatimiin oo malaa'igtuna waa markhaati laakiin adigaaba un isku isku- adigaa markhaati ku kugu filan carabkiisii baa la daboolayaa xibnihiisii baa hadlaya marka juluuda bimacna alacdaa wey markaa xibnihiisii baa hadlaya wixii camalahe uu sameeyey oo dhan bay xibnihii sheegay markaasaa hadalkii loo fasaxayaa hadalkii markii loo fasaxo yo wuxuu leeyahay carabkii baa wuxuu leeyahay bucdan wa suxqan lakunna xibnayahow cadaabka allaha idinku fadiya yani waxaa idiin sugnaatay inaad cadaabka ku fogaataane adinka un baan idin difaacaya markaan shardigaa ilaahay hor dhiganayo qof kale inuu markhaati kicin noo qabani an lahaa adaan idinkaa idin difaacaya maxaad noogu markhaati kacdeen ilaahaygii qof kastaba ka hadliyey baa naga hadliyey jawaabtu markaa saasay noqonaysa dee xaqiiqaduna waa saas ilaahayga wax walbaba awoodo wuxuu rabo ka hadashiinaya waxaa kale oo asaguna sabab nusuul kale ah oo ayadda yani usoo qaadaan mufasiriintu saddex nin baa kacbada timid qurashiyaani iyo wa thaqafiyun aw thaqafiyaani wa qurashiyun laba nin oo reer qurasheed ah iyo mid reer banu thaqiif ah yaa kacbada agteeda markaa fadhiya cabdullaahi bin mascuud baa markaa agtooda fadhiya kacbada dhegeysanaya cabdullahi bin mascuud baa xadiiska laga warinaya ama laba reer banu thaqiifiya waxay ahaayeen mid reer qureesheeda sida laakiin u badanayaan riwaayadka waxaa weeye hal nin oo reer thaqafiya iyo laba nin oo reerku gabadha ka qabay ah rabiica iyo wa safyaan safwaan ibnay umaya yay ahaayeen marka cabdullaahi bin mascuud baa tilmaamayo wuxuu leeyahay saddexdaa nin ee meesha jooga waxay ahaayeen waxay ahaayeen kuwo kabiirun butuunuhum way calool waaweynaayeen niman waxay ahaayeen aada u ladan oo ah, burburan bay ahaayeen qaliilun fiqhu quluubihim quluubtooda fiqigeeda fahamkooduna uu yar yahay waxba mayse garanaya mid baa hadlay oo wuxuu yidhi hadda haddii aan hadalno ilaahay miyuuna maqlaya ilaah maxamed miyuuna maqlaya kii kala hadlo oo wuxuu yidhi yasmacu in jahirna haddaan kor u qaadno wuuna maqli laakiin haddaan hoos u dhiganno waxba nagama maqlay wixii daahiroo dee kor lagu hadlo unbuu maqlaya kii saddexaad baa hadlo wuxuu yidhi haddaan kor inaan haddaan u qaadnaba uuna maqlaayo haddaan hoos u dhignana uuna maqlayo haddaan hoos u dhignana uuna maqlayo marka rasuulka ayuu u tegay calayhi salaatu wasalaam oo hadalkoodii buu u sheegay aayaddaa markaa soo degtay oo wax alla wixii ay sameeyeena camal ah waxay qarsanayeen waxay sameeyeen oo dhan ilaahay wuu og yahay bal awood wuxuu u leeyahay oo uu karaa ayaga jirkoodii buu ilaahay ka hadashiinaya markaas waxay sameeyeen oo dhan bay qaranayaan way sheegayaan way sheegayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen kafaradii kuwii gaalada ahaa lijuluudihim jirkoodii bay waxay u leeyihiin lima shahidtum calayna maxaad noogu markhaati kacdeen qaaluu waxay yidhaahdaan juluudi baa waxay odhanayaan jirkii hadlay baa wuxuu leeyahay oo bimacnaa acdaadi ah andaqana allah ilaahay baa naga hadashiiyey alladii allahaasoo andaqa kulla shay shay kastaba ka hadashay kalaamkood marka intaasuu taam ku yahay jawaabtooda waxa weeye qaaluu waxay yidhaahdaan andaqana allahu aladii andaqa kulla shay wa huwa khalaqakum laba tafsiir baa markaa ku jira ilaahay baa loo celinaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa huwa ilaahay khalaqakum kii idin abuuray weeye awala mara markii koobaad caddan buu idinka abuuray adinkoo jirin wa ilaahi xaggiisaa turjacuuna laydiin soo celinaya marka ilaahay baa awoodda iskale siduu marka horeba idiin abuuray haddana wuu idin soo celinayaa haddaad bacsiga inkiraysaan ood yani idinkaga jiro shaki inkaga jiro siduu marka hore cadam idinkaga abuuraybu haddana idiin soo celinaya tafsiir labaad waxa weeye jumladan dambe ama kalaankan dambe wahuwa aladii khalaqakum awala mara wa ilayhi turjacuun waa min tatimati kalaami اljuluud jirkii hadlay yaa wuxuu leeyahay andaqana allaahu aladii andaqa kula shay ilaahygii wax walba ka hadashiiyey baa naga hadashiiyey wahuwa aladii weeye wahuwa asagu khalaqakum kii idin abuuray weeye awala mara oo adinkoon jirin allaha idin abuuray inuu naga hadashiiyo wax walbaba ka hadashiiyuu awoodaa wey yuu awoodaa wa ilayhi turjacuun haddana asagaa laydiin soo celinayaayo inuu idin soo celiyana wuu awoodaa wuu awoodaa ka labada tafsiirba waa sax wamaa kuntum mi-iina ahaanin tastatiruun kuwa isqariyo an yashhada calaykum min an yashhada calaykum inay idinku markhaati kacaan kami iska miina qarin jirin oo kamiina cabsanaynin wey kamiina cabsanaynin oo miina isqarinaynin min an yashhada calaykum inay markhaati kacayaan samcukum maqalkiinu walaa absaarukum araggiinu walaa juluudukum jirhkiinu walaakin danantum waxaad malayseen ana allaha ilaahay laa yaclamu inuusa ogeyn kaiiran in badan oo mimaa tacmaluun waxaad samaynaysa waxaad isu qarin weydeen oo marnaba qalbigiina kuma soo dhicin waxaan aad samaynaysaan xibnihiina idinku markhaati kacaya iska qariya dee jirkaaga waxba kama qaran kartide macnaha wuxuu noqonayaa markaa isqarintaas inaad xumaantiiba iska dayso ood ka dhowrsato taaban bay noqonaysaa lanna yani qofku dadka wuu iska qarin karaa ilaahay buuna waxba iska yani qofku ka qarsoomayna soo ma laakiin jirkiisa iskama qarin karo wixii dhuumanaya wax la dhuumanaya waa asagi un is arkayaa marka qof mara marka xibnaha xibanka hadlaayana dee juluudda mufasiriinta qaar baaba ku fasirayo farjiga marka xumaantii uu samaynayay asagu iskama qarin karo wuxuu markaa noqonayaa mar haddii jirkaagiiba kugu markhaati kacayo marnaba meella aadan ku baxsan karin ilaahay wuu ku arkayaa adigii baa lagaa hadashiinayaa soo maha meeshii aad ku isyaanka ku xibinka aad dembiga ku samaysay baa qira qirayo marka xumaanta inaad iska dayso saasaa idinku dhacaysa qalbigooda marnaba kuma soo dhici wamaa kuntum miina ahaanin tastatiruuna kuwa isqariyo kuwa isqariyo oo ka cabsado wey ama tattaquuna ka dhowrsado mufasiriinta qaar saasay leeyihin kuwa dhowrsado kamiina dhowrsanaynin miina ka baqaynin an yashhada calaykum min an yashhada calaykum oo yani jaarkii baa la gooyey oo markaasaa yani lasoo qadaraya min an yashhada calaykum tafsiir labaad waxaa weeye khashyata an yashhada calaykum inuu dushiina ku markhaati kaco cabsi aad ka cabsanaysaan isumina isumina qarin jirin oo mina dhowrsan jirin samcukum maqalkiinu idinku markhaati kaco walaa absaarukum araggiinu walaa juluudukum jirhkiinu wey walaakin danantum waxaad malayseen ana allaha ilaahay laa yaclamu inuusa ogeyn kaiiran in badan oo mimaa tacmaluun camalka aad samaynaysaan ood siraysanaysaan oo dadka kala dhuumanaysaan inuusa ilaahay ogeyn ayaad malayseen wadaalikum daniga kaas aada malayseenna danukum danigiinni weeye alladii kaasoo danantum aada malayseen birabbikum rabbigiin aada u malayseen rabbigiin wixii la qaryo inuusan ogeyn in badan oo camalkiina ka mid a inaad qarsan kartaan oo uusan ogeyn daniga aada malayseen wey ardaakum wuu idin halaagay waa khabaro bacda khabarin wey wadaalikum kaas danukum danigiinni wey alladii danantum ardaakum wuu idin halaagay faasbaxtum waxaad noqoteen oo ahaateen min alkhaasiriin kuwa khasaaray baad noqoteen naftoodii khasaariyey ehelkoodii khasaariyey oo aakhiro markii la tegay cadaabka aaday baad noqoteen wey wadaalikum kaas dannukum dannigiinni weeye malihiinni weeye alladii kaasoo danantum aada malayseen birabbikum rabbigiin aada u malayseen rabbigiin malihii aada u malaynayseen oo ah waxaad qarsataan iyo sirtiinna inuuna waxba ka ogeyna ardaakum wuu idin halaagay dannigaasaa idin halaagay fa asbaxtum waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ka mid noqotay fa in yasbiruu hadday sabraan fannaaru naartaa mahwan lahum u ah hadday adkaystaan naartaasay ku jirayaan weligood wa in yastactibuu hadday in loo dhaafo dalbaanna in yastactibuu hadday dalbaan dalabu ridaa warujuuc ha nala celiyo haddaan camalkii soo hagaajinaynaa ha naloo dhaafo wa in yastactibuu istactabku waxaa weeye mucaatabadu waxa weeye waa inaad cudur daarato oo dalabu ridaa intaad cudur daarato oo waxaan xumaanta iyo qaladka kaa dhacay baad cudurdaar u samaysay in lagugu dhaafo darteed oo caradii lagu carooday lagu cafiyo lagaa raali noqdo marka hadday in loo dhaafo ridla hadday dalbaan cudurdaar hadday dalbaan famaa hum maysa ahaanay min almuctabiin kuwa laga raali noqdo maysa ahaan marnaba looma dhaafayo maxaa yeelay towbadda iyo dhaafitaanku wakti buu lahaa waktiga mar haddii la dhaafo bas wey aakhire markii la tago waxba laga aqbali maayo ayagoo mushrikiin oo gaala yimaadeen iimaankii bay diideen waktigaas yacni macdiro ma soconayso fa in yasbiruu fannaaru mahwan lahum macnaa isbiruu aw laa tasbiruu fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaءun calaykum ama sabra ama ha sabrina naartaad ku jiraysaanun fain yasbiruu hadday sabraan oy adkaystaan fannaaru mahwan lahum naartay ku waarayan fannaaru naartii baa mahwan nagaadi u allahum ayaga nagaadi bay u tahay waa meesha ay ku dirayaan weligood yacnii gaalada ama gaalnimada iyo shirkigu cadaabkiisu waa khuluud halkay ku jirayaan wain yastactibuu haddii ay yacni cudurdaar dalbaan oy rido dalbaanna famaa hum min almuctabiin kuwa laga raadi noqdo maaha marnaba looma dhaafayo cudurna lagama aqbalayo waqayadnaa lahum quranaa'a fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum waqayadnaa haya-naa waxaan u diyaarinay u yeelnay baa ilaahay lahum ayaga quranaa'a kuwa rafiiq ahoo masalkoodoo kale ah saaxiibbihii dhumin lahaa ee waddada xaqaa ka dhumin lahaa ayaan u yeelnay fa zayanuu waxay u qurxiyeen lahum ayaga maa bayna aydiihim adduunyadoodii y waxay u qurxiyeen wax alla wixii naftoodu jeclayd shahawaadkeedii macaasideedii waxaasay u qurxiyeen aakhiradii bay ku iloobeen wamaa khalfahum wixii ka dambeeyo aakhiradaana way u qurxiyeenoo maxay ugu qurxiyeen bitakdiibihaa wa inkaarihaa aakhiro laysu soo bixinaya ma jiro bacsi ma jiro abaalmarin ma jiro taasay u qurxiyeen waa adduunyada un intaa adduunyada nool joogtayna iska noolaada waxaa rabtaan iska sameey waxaqa calayhim xaqa waxaa waajibay calayhim dushooda alqowl qowl baa ku waajibay biannahum mucadabuun xaqa calayhim kelimat lcadaab wey kelimat lcadaab baa ku sugnaaday waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u waajibiyey oo azaligiiba u qoray in la cadaabayo marka waddo kaloo ay marayaan ma jira halkaa bay qaadayan fii umamin maca umamin ayuu ku waajibay qowlka biannahum mucadabuun ama min asxaabi naar inay yihiin qowlka ku sugnaaday ee ku waajibay fii umamin maca umamin qad khala tegay min qablihim hortooda oo min aljin iyo walinsi kulig yani gaaladii dee horay u tagtay bay macooda noqonay la galayaan naar innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray bay noqon waqayadnaa waxaan u yeelnay baa ilaahay leeyahay oon u diyaarinay lahum ayaga quranaa'a quranaan u yeelnay kuwa saaxiibadooda hoo dhumiyo baadiyeeyo fazayanuu waxay u qurxiyeen lahum ayaga maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wamaa bayna aydiihim waa adduunyadoodii wixii ku waxay ku dhumi lahaayeen oo gaalnimada iyo macaasida iyo xumaanta ayay u qurxiyeen wamaa khalfahumna waa aakhiradii hilmaansiinta aakhiradii bay hilmaansiiyeen oo in bacsiga la rumeeyo lays abaal mariyo ay jirto aakhiro jirto laysu soo bixinayo beeninteeday u rumeeyeen saasay qaateen raaceen wey tafsiir labaad waxaa weeye fazayanuu lahum maa bayna aydiihim waxay ayagu sameeyeen markay adduunyada joogeen xumaantaa wamaa khalfahumna wixii ay ka tageen oo xumaantii waddadii xumayday samayn jireen oy dadkii ka dambeeyey oga daydeen oy oga soo tageen wey gadaashood baa la samaynaya waddadii xumaaya wa xaqa waxaa waajibay calayhim dushooda alqowlu in la cadaabayo cadaab baa ku waajibay kelimatulcadaab wey fii umamin maca umamin ummado macoodaa lala cadaabaya qad khala tagay min qablihim hortooda min aljinni walinsi ahu wixii gaaloobay oo horay insiiyo jinni ka mid a ee naartu u waajibtay ayay ka mid noqdeen innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray وqاl الذiina kafaruu laa tsmacuu lhada الqur'an وqaala اladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay nimanka reer quraasheede mushrik yani quraash wey laa tasmacuu ha dhegaysanina lihada اlqur'an qur'aanka ha dhegaysanina walqow fiihi ku buuqa bay yidhahdeen markaad quraanka maxamed markuu qur-aanka akrinaya ku buuqa shicir qaada ku fooriya ku dhadhawaaqa yani si aan qur-aankiisa loo fahmin oo dadka u taatiirin qalbigu taabanaya marka qur-aanka loo dhegaysto maaragtay wax loo dhegaysto dadku dee luqadooda qur-aanka kusoo degay si fiican bay u fahmayaan marka waxay leeyihin mashquuliya ku buuqa qur-aanka foori iyo sacab dhabid iyo qof shicir qaada iyo qaylo isku dara lacallakum taqlibuun inaad ka qaalib noqotaan darteed inuu socon waayo qur-aankiisa waxba akrinaya cidnaba aad maqli weydo waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa tasmacuu lihada alqur'aan qur-aankan ha dhegaysanina ha dhegaysanina yani walqow fiihi ku buuqow yani tafsiirda waxaa wey laa tasmacuu lihada alqur'aan samaaca qabuulin marnaba ha aqbalina ha aqbalina oo yani haddaad maqashaanna waxba ha aqbalina isku wax kale isku mashquuliya mar alla markii aada qur-aanka la akrinaya maqashaan walqow fiih ku buuqa bay yidhahdeen lacallakum taqlibuun inaad ka qaalib noqotaan darteed falanudiiqana aladiina kafaruu cadaaban shadiida walanajziyannahum aswa'a aladii kaanuu yacmaluun falanudiiqana aladiina kafaruu waxaan dhadhansiinaynaa baa ilaahay yidhi falanudiiqanna waxaan dhadhansiinaynaa oon dhadhansiinaynaa aladiina kafaruu kuwa gaaloobay cadaaban shadiidan cadaab aada u daran cadaab shadiid ah oo jirkoodoo dhan gaaro cadaabka shadiidka ah waa laba nooc markay mufasiriintu fasirayaan waa mid jirkoo dhan camimayo meel kastoo jirkiisa ka mid uu ka gubanaya kan labaad waxa weeye waa cadaab qalbiga gaarayo intuu yacni daahir ka dhaafo ayuu qalbiga xanuunaya qofka cadaab shadiid ahoo aada u daran baan cadaabaynaa kuwa gaaloobay oo qur-aanka ka jeesta oo iimaanka diiday walanajziyannahum waan abaal marinaynaa o abaal marinaynaa aswa aladii kaanuu yacmaluun aswa aladii kii midka ugu xun kaanuu ahaydeen yacmaluuna camal falo acmaashii xumayd ee macaasida ahay ay samaynayeen midka ugu xumaa baan ku aba amaalkiisa marinaynaa yaa camalkee ugu xun ashirku wey gaalnimo camal xun oo ka weyn wax ka xun gaalnimo ma jiro soo ma camalkaa ugu xun abaalmarintiisii baan maray cadaab daran oo weliba cadaab muhiin ah duleeyo haddana khuluud oo ay ku waarayaan kaasaan ku abaalmarinaynaa baa ilahay le walanajziyanahum aswa aladii kaanuu yacmaluun camalkii ay samaynayeen kii ugu xumaa baan ku abaalmarinay oo abaalka jazihiisii baan siinayna daalika kaas cadaabkaa shadiida ah cadaabkaa shadiidka ee aada u daran jazaau acdaa illaah jazaau acdaa illaahi ilaahay acdaadiisii abaalmarintoodii wey annaaru huwa naaru wey oo jazaau acdaa illaahi waa maxay annaaru wey lahum waxay leeyihiin fiihaa naarta fiigeeda daarulkhuldi naarta dhexdeeday guri ku leeyihiinoo guryaha naarta dhexdeeda darakaadka naarta dhexdeeda ah ee guryo u ahoo daartaasay weligood ku jirayaan jazaa-an abaalmarin weeye bimaa kiibaa lagu abaalmariye kaanu ay ahaadeen yajxaduuna kuwa beeniyoo diido biaayaatina aayaadkan kufrinta ay ka kufrinayeenoo diidayeen aayaadka anaga markii loo caqli celiyo oo dalaa-isha ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa loo sheego ayay diidayaan oo inkirayaan daalika cadaabkaas jazaau acdaa illaah ilaahay acdaadiisii abaalmarintoodii wey waa abaalmarinta jazahoodii lagu abaalmariye wey annaaru jazahaasna waa maxay annaaru huwa naar waa naar lahum waxay leeyihiin fiihaa naarta fiigeeda daarulkhuldi daar ay ku waarayaan weligood bay ku jirayaan cadaabkoodu waa khulid waa khuluud wey jazaan bima kaanuu yacma biaayaatina yajxaduun juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa kii kaanuu ay ahaadeen bimaa kii sababtiisa kaanuu ay ahaadeen yajxaduuna kuwa diidoo inkiro oo ka kufriya biaayaatina aayaadka anaga wa qaala aladiina kafaruu wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan kafaruu gaaloobay naarta markii la geliyaa waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano arinaa na tusi alladayni labadii adallaanaa na dhumiyey oo min aljinni walinsi labada jinniga insi ka mid a oo na dhumiyey gaalnimadan iyo macaasidan iyo dhibaatadan noo horkacay ilaahow labadaa na tusi noo keen naarta dhexdooda lagu tusi waa ibliis iyo qaabiil labadaas waa labadii ugu horeysay oo yacni dembi ayagaa jideeyey bilaabay wey insiga jinniga labadaa yani ayuu dembiga bilaabay wax dhumiye waa labadaa dembi kastoo la sameeyana qeyb bay ku leeyihiin wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam naf la dilo oo bikayri xaq lagu dilaa ma jiro ilaa ina aadamkii hore qeyb unbuu ku leeyay weligii naf kastoo dulmi lagu dilo qeyb baa laga siinaya liannahu awalu man sana alqatla dil yani dulmi ah kii ugu horeeyo bilaabay asagoo ha isagaa bilaabay walaalkii habiil buu dilay ma nebi aadan yani umuna xaawo markii la arkay waxay dhehaysay yani laba canigoo mataamo wiil iyo gabar dad ka horeeya ma jiro ayagaa isla dhashay waagan dambe uma maxaarimta guurkeeda la xarimo mooyaane marka labada isku labada isku caloosha jiifay oo wiilkii gabadha unbaan isguursanaynin marka iskhilaaf da-da hore iyo da-da dambe isu guursanayaan wiilka da-da horea iyo gabadha da-da dambea yani gabadha da-da hore iyo wiilka da-da dambe saas isu guursanaya marka qaabiil gabadhii maana lamataantahaydo caloosha la jiibtaybaa waxay ahayd gabadh aada u qurux badan midii haabiil la jiibtay calooshana waa laga qurux badnaa tanaa ka qurux badnay wuxuu u quuri waayey marka walaashiis isaga caloosha la jiibtay wuu dilay de marka qof kasta oo dulmi lagu dilo oo dilkiisa uusan banaanayn qayb buu ku leeyay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan kafaruu gaaloobay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow arinaa na tusi alladayni labadii adallaanaa na dhumiyey oo min aljinni iyo walinsi ka mid najcalhumaa aan yeelno taxta aqdaamina naarta kolley waan ku wada jirnaaye laakiin lugaha annaga intaan hoos ka marin aan ku istaagayna meeshaa hoos ha ku jireen aan ku istaagnay liyakuunaa inay ahaadaan labadaa min alasfaliin naarta meesha ugu hooseysa fi daraki lasfal bal intaas keliya aan baan oga aan oga arag gudane ilaahowna tusi labada noo keen waan ku istaagaynaa hoos baan geynaynaa naarta waa un waa un cadaab muhiina un haddii hoos laguu sii maray munaafiqiinta kuwa intay iimaanka qaateen haddana yani iimaankana afka uga dhawaaqaya kufra calowleedka qab oo yani aan nisaanka aan diintii bay arkeen islaamkii bay ku dhex jiraan way la cibaadaysanayaan wax la arkana yani run uma qaadanayaan naftooda isku ilaaliyan waxay leeyihin naftiina iyo maalkiina halaydiin badbaadi munaafiqiintu waa saa munaafiqiintu dee iimaan ma leh يعني نفاق هدو يهي عقيدة ووحدانية إلهي رسالة الرسول كي يعني واجبات كي لو أمري يعني إيمانيات كي وقفكو أفكو كقيرا يالك قلبي كديدا وقال لما كواسوا في الدرك الأسفل من النار تتكا أيها وحن أقول لي تاني كما شاء أقول لي ذاته هو وحن عذابك أقول لي تاني يا هوس أسي قلي لكن عذابك كل يواسكم مد واسكم مدوي najcalhumaa aan yeelno taxta aqdaamina lugaheenna hoostoodaan yeelayna haddii ilaahay oo labada aadna tusiso liyakuunaa inay ahaadaa min alasfaliin ina aladiina qaaluu rabbuna allah kaas waa yacni sheekadii iyo calaacalkii iyo catowgii aan waxba taraynin ehlunaarka ilahayn qur-aanka yacni isluubkiisa waxaa ka mid a yacni ehlunaarka iyo ehlu jannaha markii qoro laga qiseeyo qisadooda la sheegaba qolada kalea laga sheekayn dee labadaa dariiq un wey aakhiraduna waa labadaa qaybood un wey waa janniya naar wey ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigeenu allah wey uma istaqaamuu toosnaaday tatanazalu calayhim dushooda waxaa kusoo degayso almalaaikatu malaaig baa kusoo degaysa cinda almowt markay dhimanayaan والqbri وcind اqbri markii qabriga la geliyo وcind اlbacثi marka lasoo saaro saddexdaa goorba malaaigti baa la jirto waa saddexda meelood oo cabsida jirta waa loo bashaaranaya imaamka l wakiic ibnu jaraax wuxuu leeyay bashaaradu saddexdaa meelood bay dhacaysaa cinda almowt markuu dhimanayo qofku wuu cabsanaya sakaraatulmowtkaa loo fududaynaya inuu wax dhibaato a la kulmo markuu dhimanayo cinda alqabri qabriga su-aashiisa iyo imtixaanka iyo cadaabka qabriga yuu ka nabadgelaya marka qabriga la dhigo iyo cinda albacthi marka lasoo bixiyo dee imtixaanka weyn oo ilaahay la horkeenayo su-aalaha iyo imtixaanka miisaanka la marayo markaan saddexda jeerba way u bishaarinaya ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigeenu allah wey iimaankii bay qaateen suma istaqaamuu way toosnaadeen istaqaamuu iimaankii bay ku toosnaadeen yani tafaasiir badan bay geliyaan yani uma istaqaamuu iimaankii bay ku toosnaadeen oo shirkigii bay iska ilaaliyeen yuu leeyahay yani abubakr sidiiq uu ku fasiraya istaqaamu way toosnaadeen sid cumar wuxuu leeyahay istaqaamuu cala aliimaan iimaankii bay ku toosnaadeen oo dhinac mn maysa laablaabanin wey maysa laablaabanin iimaankii bay ku toosnaadeen sidi cusmaan wuxuu leeyahay uma istaqaamuu akhlasu lcamala lilah iimaankii bay qaateen camalka ilaahay bay u khaliseen cibaadada ay samaynayaan oo dhanba dhanba ilaahay dartii bay u samaynayaan ikhlaas wey sid cali wuxuu leeyahay ku fasiraya uma istaqaamuu adduu alfaraa'id iimaankii bay la yimaadeen waajibaadkii ilaahay saaroo dhanna way guteen way toosnaadeen xasanubasri taabicigii la ohan jiray waxaa laga yani laga wariyaa oo mufasirka qataada la yihahda wuxuu leeyahy xasanu basri wuxuu ohan jira aayaddan markuu markuu akriyo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika wuxuu ohan jira allahuma anta rabbuna farzuqna alistiqaama ilaahu adigaa rabbigeena istiqaama nagu irsaaq adiga un baana toosin karano waafajin kara saasuu odhan jiray tatanazalu calayhim dushooda waxaa kusoo degayso almalaa'ikatu malaa'ig malaa'igtaa maxay odhanayaan allaa takhaafuu maxay malaa'igtu la socdaan oy wadaan oy u leeyihiin allaa takhaafuu ha cabsanina walaa taxzanuu ha murgina allaa takhaafuu adinku ha cabsanina waxa hortiinna ah ha ka cabsanina wax dhibaato arki maysaan walaa taxzanuu ha murgina oo wixii idinka dambeeyey adduunyada waxaad ka soo tagtaanna haka murgina ehelkiinni iyo ilmihiinni iyo waxaad ka soo tagtaan ha ka murgina wa abshiruu bishaaraysta biljanna janno ku bishaaraysta allatii jannadaasoo kuntum aad ahaateen tuucaduuna jannadii la idin yaboohi jiray hadda idiin bilaabanaysa leanna camalka saalixa iyo wanaagga iyo istiqaamada ilaahay si dhaba loo caabudo yacni goormee u aada helaysaa oo si dhaba aada u helaysaa sawaabkiisa iyo abaalmarintiisa qofku markay nafta ka baxda dee markay nafta ka baxda isla markaa abaalmarintiisi baa u bilaabanaysa qabrigaa la dhigayo qabrigaasu uga bilaabanaya rawda min riyaad iljanna u noqonaya qabrigiisa waa loo waasicinaya nuur baa ya iftiin baa laga dhigaya yacni waa la carfinaya saaxiib wanaagsan camalkiisi baa loogu suuraynaya qof qurux badan oo udug badan oo caraf badan oo qabriga ku wehelinaya cabsi ma arkayo su-aal ma dhibayso qabriga yani nicmu ku jiraa intaa uu bacsiga yani oo yani qabriga uu ku jira bacsiga laga gaarayo waa zamanu barzakh baa la yidhaha qabriga intaa lagu jira waa barzakh intaasoo dhan janna isaga jiraa markii lasoo bixiyo hadhowna bishaaruu arkaya bishaaro waa loo bishaaraynaya waxuu ka baqaya ma jiro wafazaca akbarka markuu dhaco ee dadka lasoo wada saaray ilaahay la hor keeno oo wax la arka marka qof la arko uu xaqiiqada gaaro ayagu ma cabsanayaan maalintaa ma cabsanaya jannadii laydinkugu laydin yaboohi jiray ku bishaaraysta taasay leeyihiin malaa'igtu naxnu wliyaaukum fi lxayaati اdunya wa fi laakhira saasay leeyihiin malaa'igtu naxnu anagu wliyaaukum owliyadiini baa nahay dadkii idin gargaarayay oo ilaahay yani noogu talagalay inaan idinka idinla jirno yaa nahay fi lxayaati dunyaa noloshii adduunyada ahayd baan idinla jirnay wa fi laakhirati aakhirada miciinaan noqonayna idinka harimayno ilaa aada jannada gashaan waa idinla soconayna wax dhibaato arki maysaan naxnu anagu awliyaaukum baa nahay fi lxayaati dunyaa noloshii adduunyada ahayd baan idinla jirnay wa fi laakhirati aakhirana maciinaa nahay walakum waxaad leedihiin fiihaa fi ljannati jannada fiigeeda maa tashtahii anfusukum naftiinu wax alla waxay tamanisa wey walakum waxaad leedihiin fiihaa fi ljannati maa tadacuun waxaad dalbataan baad leedihin wax kastood jeceshahay haddaad dalbato isla markaasaa lagu keeni qalbigaaga wax alla waxay ku soo dhaco markaaba ku iman nicmada jannada markii la geliyo nicamtaa jannada ee farada badan ee kala duwan wax alla wuxuu qof ishtiheeyo wax yani ishtihadu yani waxyaalaha la isugu nicmeeyo dhinac kasta ha noqoto wax la cuno wax la cabo wax lagu seexdo yani aragti meel la joogo qurux badan wax la uriyo wax la xirto ayu nooc wuxuu noqdo ay naftu ishtihayso ku raaxaysato shahawaatu nafsi yaa kaamil noqoni shahawaad yani naftu waxa ay jeceshahay baa shahawaad layidhaha oy rabto inay ku raaxaysato soo ma meesha loogu talagalay shahawaadka inay ku kaamil noqdaan waa aakhirada maaha adduunyada adduunyadu maaha meel shahawaadka lagu kamili karo de hadda qofka loo nicmeeyo oo la yidhaha adduunyada xataa kuraaxayso laguma kamili karo shahawaadka adduunyada ma kamilmayaan waxbaa ka dhiman meel adii nicmaal wax walba loo siiyo inta waay nusqaan baa un ku jirto wax walba intii la siiyaa laga yaaba inuu abni waayo nabadgelye u waayo cidhiiri baa ku jiro wax walba intii loogu nicmeeyo in lala yaabaa in caafimaadkiisa wax ka dhimaya oo wixii u samayn kari yacni adduunyada shahawaadkeedu ma kaamil noqonayaan meel shahawaadku ku kaamil noqdaan maha adduunyadu aakhirada weeye meesha shahawaadku kaamil noqonaya oo dadka muuminiinta ah daarta ilaahay ugu talagalay daaruljazaa lagu abaalmarinayo aakhirada ah taa weeye waxa wax alla waxay naftu ishtahayso idil uu qofku u dhamaystirmay wuu u dhamaystirmaya naxnu anagu wliyaaukum wliyadiini baa nahay fi lxayaati dunya adduunyada iyo fi laakhira walakum waxaad leedihiin fiihaa jannada fiigeeda maa tashtahii anfusakum naftiinu waxay jeclaato ishtahaysaad leedihiin walakum waxaa idin sugnaaday fiihaa fi ljanna maa tadacuun waxaad dalbataan waxaad doontaan yaad jannada ka helaysaan nicmo dhan wey guryaha iyo meesha la degan yahay waa meesha ugu quruxda badan jannada guryaheeda furushsteeda meesha ugu quruxda badan wey waa janno waa beer beerna waxaa la yidhaha marka horeba meesha isha u roon bale markaad yani horta soo dhex gashabo yani marka u horeysaba ishu dee ay dhargeyso soo ma midabka waxa yaallo say tahay oo dhan waa nicmo socoto webiyaal baa qulqulayo waa saro dheerdheer waa aada u qurux badan waa joodariye firaash aada kor u qaadan oo aada u dheerdheer wax la cunoo dhan midho ayuu nooc u ahaa himaar la cunoo dhan wax la cabo ayuu nooc oo dhan intaasoo dhan markii lagu kamilay yacni naftu wixii ay rabtay in nolosheeda ku kamilnimaysa wehelkeediia haddana gabdhihii xurucintaayoo qurquruxi badnaa ehelkiisii oo qofka loo keeno awlaadiisii iyo ehelkiisii oo loo keeno waxa loogu nicmaynaya waxaa ka mid a in ehelkoodii oo dhan ay yani qofku keligiis inuu meel isaga noolaado maya waxa yani raaxadiisi kamilayo waxaa ka mid a in ehelkiisii loo keeno muuminiinta ahaa yaa loo keenaya nicmadaas markuu qofku maca ehelhi uu nicmaysto oo markaasaa khudamo loo sameeya haddana asagoo ehelkiisii la joogo oo yacni macal ehel ah markii haddana yacni sidii meligoo kale loo maamulo oo khudamo gaara uu leeyahay oo meel gaara uu leeyahay oo dad gaara u khidmaynaya uu leeyahay markaasay madaxnimadiisu maarata si fiican waa meel nicmo badan wey ilaahay hanoo qadara subxaanahu wa tacaala nuzulan min kafuuri raxiim jannada markii nicmadeeda la tilmaamo waxay ku kooban tahay nuzulan waa martiqaad iyo abaalmarin oo min kafuurin alla dunuubta dhaafa xaggiisa ka haatay raxiimin naxariis badan martiqaadka ilaahay iyo abaalmarinta ilaahay dee waxaan yani wax la suurayn kara maaha maa laa caynun ra-ad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jannada nuzulan martiqaad weeye min kafuurin alla kafuura xaggii ka haatay raxiimin naxariis badan waman axsanu qowla miman dacaa ila allah waman axsanu qowlan ninna kama hadal wanaagsano miman qof dacaa ila allah ilaahay daacadiisa iyo diintiisa dadka ugu yeedha qofka ilaahay diintiisa daacadiisa towxiidkiisa iyo cibaadadiisa iyo diintiisa qofka dadka ugu yeerayo ninna kama kama hadal wanaagsan oo yuu ku dhacaya waa nabiyuna maxamed sala allahu calayh wasalam tafsiir labaad waxa weeye waman axsanu qowla miman dacaa ila allah almuadinuun wey muadiniinta wey ilaahay daacadiisa bay dadka ugu yeeraya umuna caaisha iyo qayb badanoo ka mid a yani saxaabadii mufasiriintii waxay ku fasiraan yani waa waa muadiniinta wey waman axsanu qowlan ninna kama hadal wanaagsan yaa ka hadal wanaagsan ninna kama hadal wanaagsano wey miman qof dacaa ila allah ilaahay dadka ugu yeerayo diintiisa ugu yeerayo daacadiisa ugu yeerayo oo wa camila saalixan asagana camal wanaagsan sameeyey daa wanaaggii buu dadka ugu yeerayaa ilallah buu dadka ugu yeerayaa wa camila saalixan camalkii wanaagsanaana asagaa ku dadaalaya samayna lanna dacwada khayrka qofka loogu yeero oo loo sheego goormay taiir yeelani goormay qofku ku ammaananaya oo markuu asagu guto wey markuu asagu guto waa qof wanaagsan wixii wanaagsanaabuu asagu ku dadaalay markaasuu haddana dadka ugu yeeraya wa camila saalixan camal wanaagsan buu sameeyey wa qaala wuxuu yidhi inanii anigu min almuslimiina ka mida camal wanaagsan buu la yimid iimaan buu la yimid istiqaam buu la yimid markaasuu khayrkiina dadka ugu yeerayaa ilallah buu dadka ugu yeeraya wa qaala inanii min almuslimiin walaa tastawi alxasanatu wala sayi-a walaa tastawi ma sinno alxasanatu iyo wala sayi-a laada dambe waa ziyaado sila wey qur-aanka walaa tastawi alxasana wasayi-a xasano iyo sayi-a ma ma eko isku mid maa hade idfac reeb bilatii hiya axsan haddii xumaan lagugu sameeyo bilatii hiya axsan isaa-a haddii lagugu sameeyo yacni cafwi samee jahli haddii lagugu sameeyo xilmi la imo idfac bilatii hiya axsan xumaanta qofka ay ka mid wanaag ugu bedel maalan yani qofkii xumaan buu sameeyey inaad iska cafiso keliya unaad ka aamusta keliya ood waxba aadan yeelin keliya waxaa ka sii wanaagsan xumaan soo asaga uma samaynin wanaag inaad asiga u samayso xumaantiisii waa iska dhaaftay xagga iska dhig wanaag baaad ugu badasha waxaa ka mid ay leeyihiin mufasiriintu qofkii wuu ku xumeeyey wuu kula dagaalay salaam baad ku bilowday waad salaamtay waad raalli gelisay de wanaag baad ugu badashay wuu kula dagaalay qofka ku xumeeyey ku caayay wax xun kugu sameeyey dee wuu kula dagaalay sooma wuu kaa tegay ma kula hadlayo qofkaa sooma waa qof dagaalamay waad salaamtay waad wanaajisay marka xumaantii uu sameeyey o dhan waa dhaaftay markaasa wanaag ugu badashay waa iska cafisay waad u ducaysay inuu ilaah u dambi dhaafo khaladkaa u galo se abubakar bay ayaddu ka hadlaysaa baa la yidhahda ay kusoo degtay nin baa caayay oo wax xun ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi haddii aada run sheegayso waxaad sheegaysa aan ahayna ilaahay ha ii dambi dhaafo haddaana ahayn oo aada been sheegaysana adiga allah kuu dambi dhaafo adiga alla gudma bas dadka wanaagsan jawaabtooda intaas de qofka saasaa tahay kanaa tahay waxaasaa tahay buu kuleeyay sooma te waxa uu sheegaya hadday jirtana dee waaba de waa wax qaladahe ilaahay ow ii dhaaf waxaad sheegaysaa durta ilah o ii dhaaf haddayna jirinna adiga allah kuu dhaaf an waxaan jirin baad sheegaysaa qof mumina ku tilmaamaysaa ku dulminaysaa sooma a haddii xataa wanaagga lagu ammaano la ammaanona maxay dhihi jireen ilaahay waxaa i malayna qof hadduu ku ammaano qofka qof wanaagsan wey waa ahlu khayr kani wuu ku waa mala un waxbuu kuu malaynaya xaqiiqada ilaahay unbaa garanaya waa iska mala soo maa bini aadamku waxa ay kugu ammaaneen waxaa la yidhahdaa dadku waxay kugu ammaanayaan waa dani laakiin adigu waxaad isku ogtahay waa xaqiiqo marka daniga dadka ha ka rajixin adiga xaqiiqada ah addoon baa tahay dembi baad leedahay nusqaan adiga was og tahay soo ma marka haddii wanaag lagu ammaanana waxaa tidhahdaa ilaahayo waxay waxay igu ammaanayaan wax ka khayr badan ilaahow ise khayran bimaa yadunu waxay malaynayaan wax ka khayr badan ilaahow ise waxayna iyagu ogeyna ilaahow ii dhaaf may ogaade a badan baa iska jiray qof la dembi buu leeyay soo ma khaladaad badan baa iska jira ilaahay baa og subxaanahu watacaala walaa tastawi lxasanatu wala sayi-a wanaagga iyo xumaantu ma eko isku mid maaha wey idfac reeb bilatii hiya axsan nabi ciisa waxaa la yidhi jamaacu soo agmaray markaasay waxun xumaan bay ku sheegeen nabiga ilaahay ambiyadii baa yani wax kasta la dhihi jiray maxaad umalaysa marka wa xumaan balaayo daldaleen markaasu asaguna wanaag yaa nabiy allah xumaan bay sheegaya adiguna wax fiican baad ku hadashay qof la arkaba wixii weelkiisa ku jiru soo saaray ayagu hadee wanaag agtooda ma yaalla mogta dadka xunxun xumaan baa ka soo bix wax kale ma hayaane te adigu dee wanaag adiguna dadka wanaagsanna agtooda wanaagun baa ka imaane qof la arka wixii weelkiisa ku jiro buu banaanka keenaa marka ka weelkiisu xunya ha ku dayanine weelkaagu ha fiicnaada adiga wax wanaagsan ha ka soo baxa weelkaa idfac reeb bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa faida aladii kii baynaka iyo wa baynahu cadaawa kii adiga iyo asaga cadaawada idin dhex martay kaannahu waliyun xamiim kaannahu waaba asagoo weliyun weli ah weli qof naasiroo kugu dhowaa ama weligaa awliyadaada dadka kuugu dhow aqribadaada xamiimun oo weliba dhow oo aada kuu jecel abi abi sufyaan baa ka mid ahaa bay leeyihin mufasiriinta qaar dadka ay kusoo degto ayadda oo yacni madaxdii reer qureesheed buu ahaay oo dadka ugu dhibka badan buu ahaa marka hore islaamka ee nabiga iyo saxaabada aada u dhibi jiray muuminiinta marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuuba islaamnimada qaadin horteed ayuu la xidhiiday oo gabadhiisii buu guursaday umu xabiiba bint abi sufyaan baa zawjaadka nabiga ka mid ahay markaa de markuu rasuulka uu sadag u noqday horta uu guursaday horta afkiisii baa naga nabad galay leanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ugu talagalay dadkan yani dhibaatada ku jiray ee dee waxaana dee waq- waqti badan kusoo jiray in si kastaba ha noqoto yani khayrka ugu sabab noqdo marka guurkiisu xataa uu nabigu guurkiisa u badnaa yani xikmado badan baa ku jiray dacwaday ka mid ahayd xataa marka dhibkii badnaa iyo wixii buu horta joojiyey markii dambe uu islaamayna dee weliyan buuba noqday yani muslimiintu yani qofka muslimka ah walaalkiisa muuminiinta kale awliyadiisaa soo ma weli buu noqday xamiim ah Ah, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muuminiinta wax uga dhow aan jirin oo asagu difaacayo oo wax walbaba yani uga hormarayo ayuu noqday wey. faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim haddii wana- wanaaggii xumaanta aad wanaag ku bedasho faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kii adiga iyo asaga cadaawadda idiin dhexaysay kaanahu waaba asagoo waliyun xamiim Ah, waliyun waaba asagoo weli ah, xamiimun oo qariib ahoo aad kuugu dhow Ah. wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim wamaa yulaqaaha lalama kulmiyo sifadaa wanaagsan ma helo ila aladiina sabaruu kuwa sabray unbaa helaya oo lala kulminaya wamaa yulaqaaha lalama kulmiyo ilaa duu xadin mid dheef u saaxiiba cadiimin weyn sawaab iyo ajir weyn ilaahay agtiisa mid kule oo aakhirada ilaah ugu talagalay unbaa la waafajide sabarkaa iyo wanaagga inuu xumaanta wanaag ku bedelo markuu adduunyada joogo inuu dul qaato inuuna cidna yacni ah, mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yani ku amrayaa oo barayaa inay rasuulka ku daydaan sala allahu calayhi wasalam sifa tilmaanta nabiga ina waxaa ka mid ahay man taqama linafsihi abadan weligii naftiisa uma araguda nabigu wax kasta haddii lagu sameeyo haddii la caayo haddii xumaan lagu sameeyo weligii naftiisa uma araguda nabigu marka dadka mu'miniintaana waxaa la rabaa inay ku daydaan nabiga laqad kaana lakum fi rasuulillah uswatun xasana uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir marka de sawaab iyo ajir iyo khayr haddaad doonayso waa inaad ku daydarto sifada waa sifo wanaagsan sabar baa la doonayaa xilmi baa la doonayaa cafi baa la doonaya cafi ayaa la doonaya wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu leanna wax adag markuu kusoo qaabilo sabar unbaad uga gudbi kartaa inaad aakhirada fiiriso kuwa sabray unbaa lala kulmiyaa oo ajirka sidaa sifadaa helayo wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin dheef mid u saaxiiba cadiimin oo weyn ajir iyo thawaab cinda allaahi oo weyn baa ilaahay ugu talagalay dheef weyn buu aakhira ku leeyahy nasiib weyn waimaa yanzaqannaka min ashaydaani nasqun waimaa yanzaqannak haddii uu ku asiibo min ashaydaani xaggiisa nasqun fastaciid billaah shaydaanku yani wuu yani meelba kaa soo gelinayaa xumaantuu rabaa inuu kugu rido xumaantu kugu riday marka haddii uu shaydaanku ku asiibo oo wax uu inuu kugu rido uu doonayo uu dhibaato kugu dhibaateeyo dembi ku kugu sabab noqduu rabaa fastacid billaah ilaahay ka maganka innahu ilaahay huwa samiic alla maqlaya weeye limaa yuqaal alcaliimu bikhalqih Ah, khalqigiisoo dhan wuu ogyahay acmaashooda iyo waxay samaynayaan ومن آياته إلهي آيات كيسا وحكمد الدالة على قدرته ووحدانيته الليل والنهار هبينك يا مالنت هكمد هبينك يا مالنت صعون أيو ومد مد مر إيمان أيو ولقد صعون أيو إلهي آيات كيسا كمد والشمس والقمر وكمد qoraxdan iyo dayaxanaa ka mid a sayaaraadkoo soconaya way dhacayaan way soo baxayaan halkaasay u dhacday halkaana way ka soo baxday ilaahay qudradiisii wey gooray xagga tagtay ma og Ah, qoraxdii way dhacday xagga kale ka soo baxday haddana dayixii wuu dhacay dhinaca kale ka soo baxaya laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar qoraxda ha u sujuudina dayaxa ha u sujuudina kuwa qoraxda caabuday ama bisha caabudayo makhluuqa kuwa caabudayo yacni aayaadka ilaahay waa weyn ee kowniga ah ee ilaahay qudradiisa ku tusinayo aayaadka ilaahay weeye ku tusinaya ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa ha u sujuudina aayadahaas wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna cibaadada waxaa mutaystay allihii abuuray aayaadkaas allihii abuuray khalaqahunna aayaadkaas allihii abuuray ayaa cibaadada le u sujuuda in kuntum haddaad tihiin iyaahu allahaas tacbuduuna kuwa caabuday de ilahay haddaad caabudaysaa ilahay u sujuuda wax kaloo cibaado mutaystayna ma jiro ilaah kale ma jiro ilaah xaqiiqada waa ilahay wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a addaalati calaa qudratihi waxdaaniyatihi qudradiisa taamka iyo waxdaaniyadiisa kutusinaya alleyl wanahaar habeenka iyo maalintaa ka mid a iskhilaafkooda ina fii khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi leyli wanahaar la aayaat liuli lalbaab waa aayaad wey ilahay waxdaaniyadiisa kutusinaya habeenka iyo maalinta isbedelaya habeenka iyo maalinta isbedelaya habeenkii markuu yimaado maalintii baa baxaysa meeshay maalintu jirto ilaahay baa garanaya maalintu markuu markay timaado habeenkii waaka wa min aayaati illaahi subxaanahu wa tacaala washamsu waalqamar aayaadka ilaahay waa waa weyne kowniga aayaadku waa aayaad kowni ah iyo aayaadka tanziiliga oo qur-aanka ah aayaadka tanziiliga waa qur-aanka oo adiladii adduun iyo aakhiraba wuu ka hadlayaa wax walbuu yani qur-aanku ka hadlaya aayaadka kownigaana waa kownkan habeenkiiyo maalintaa ka mid a qoraxda iyo dayaxaa ka mid a samaawaadka iyo ardooyinkaa ka mid a badaha iyo buuraha iyo waa aayaadka kowniga ah oo qofku inuu ku cibro qaata la doonayo weliba dadkan ayagoo aan diinta rumaysnayn waxyaalaha yani ay wax ku garanayaan waxaa ka mid a oo raba aad xujo inaad oga dhigto ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa kaalinimadeeda aayaadka kowniga aw aayaadkan yani samadan iyo ardadan iyo aayaadkan waaweyn de waa ficil laabudda min saanic laabudda min saanic saanici lahaa yani abuuray oo wax aanu makhluuqu samayn karin wey saanici abuuray marka waa saanic makhluuqan ka weyn waa khaaliq wey midda kale xayaatadiisa inuu nool yahay oo qudradiisa taamka asagu uu ku dabarayo koonkan yay daliil u tahay leanna sanco kulligeed haddaan la haynin oo gacanta lagu haynin ma joogayso ma baaqahanayso laabudda likulli sancatin saanic sanco kasta saanic bay leedahay hadduuna saaniceedu gacanta ku haynina sancadaa ma joogayso waxyaalaan hadda makhluuqu uu samaysanayo oo yani ilaahay u sakhiray ee asaga ficilkiisa uu ku samaynayo qofkii lahaa ama waxaan samaystay haddiina uuna gacanta ku haynin wixii yani ma baaqi ahaanay marka koonka baaqi ahaanshadiisu alla xayi ah oo caalim bikulli shay ah qadiir calaa kulli shay ah yaa maamulaya abuuray isagaa maamulaya ku tasarufaya isagaa ku tasarufaya hadduuna asagu maamulaynin koonkan wuu isku kharaabi lahaa marxaba marka aayaadka kowniga ah waa ilaahay aayaadkiisa kutusinayay qudradiis taamka iyo waxdaaniyadiis wa min aayaatihi leylu wanahaar habeenkiiyo maalintii baa ka mid a washamsu walqamar laa tasjuduu lishamsi ha u sujuudina qoraxda walaa lilqamar dayaxa wasjuduu u sujuuda lilaahi aladii khalaqahunna allihii aayadahaas abuuray qoraxda iyo dayaxa allihii abuuray aayaadka waaweyn bay ka mid ee dadku arkayaan soo ma allihii abuuray u sujuuda isagaa cibaadada mutaystay in kuntum haddaad tihiin iyaahu asaga tacbuduuna kuwa caabuday de haddayna iimaan lahayn oo ilaahayna caabudaynin waxay rabaan bay markaas kaga sujuudayaan caabudayaan sooma in kuntum iyaahu tacbuduun fa in istakbaruu hadday kibraan oy cibaadadaa iyo sujuuddaa diidaan faaladiina cinda rabbik faaladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaa bicilmihi meesha ilaahay ugu talagale ku abuuraya joogaan waa malaa'igte yusabbixuuna lahu ilaahay bay u tasbiixsanayaan oy nasahanayaan bileyli wanahaar walxaal hum ayagu laa yas-amuun marnaba aysan noogeyn laa yafturuun cibaadada kama noogaan malaa'igta cibaadada loo abuuray cibaadadana kama daalayaan weligood fain istakbaruu hadday kibraan oy iska weynaysiiyaan cibaadada ilaahay u sujuuda markii la yidhaha hadday diidaan faaladiina cinda rabbika yusabbixuuna lahu bileyli wanahaar ilaahay makhluuqa cibaadadiisa waxba ogama baan haniyun can ilcaalamiin caalamka ilaahay wuu ka deeqtoomaa laakiin cibaadadatan in ayagay makhluuqa makhluuqa faa'iido waxaa u ah inay rabbigood adeecaan oo wuxuu ku amray ay qaataan soo ma hadday markaa ay diidaan oo cibaadadii la amray inay ilaahay caabudaan ay diidaan oo ka kibraan dad ka wanaagsan yaa habeen iyo maalinba ilaahay nasahayo oo u cibaadaysanayo waa malaa'igta wey a ummaddaas khayrka badan ee cibaadada loo abuuray marnaba aan ilaahay caasinin oo ayagoo ka cibaado badan yaa ilaahay caabudo faladiina kuwa cinda rabbika rabbiga agtiisa ahde yusabbixuuna way tasbiixsadaan ilaahay bay nasahadeen xumaan oo dhan bay ka hufayaan lahu lilaah bay u tasbi nasahayaan bileyli habeenkiiyo wanahaar wahum ayagu walxaal hum ayagu laa yasamuun marnaba aysan noogeyn aayaddan waxay ka mid tahay yacni yacni aayadaha le ay yacni markii la aqriyo sajdatu tilaawadu ay sunno tahay afar iyo toban aayadood oo sujuudu tilaawada ay ku jirto ama la sujuudo qur-aanka ayay ka mid tahay aayadda fusilad meesha lagu sujuudayana inay tahay wahum laa yas-amuun yay u badan yihiin oo yacni aayadda waxaa laga yaabaa sabab yacni sujuudda keenayso amrayso waa wasjuduu lilaahida yacni calaamaadka qur-aanka xariiqa dheer meesha lagu jiiday waa meesha sababu sujuudka keentay wasjuduu lilah xariiqaa dheer calaamadaa kale ka duwan markii aayadda la dhigo calaamadaa yare lagu sameeyana waa maxalu sujuudka meesha lagu sujuuday marka waxaa laga yaabaa hal aayad inay dhammaadkeeda sujuudi noqoto laba aayadood inay noqoto saddex aayadood inay gaartan xataa laga yaaba meesha calaamadaa lagu dhiga umad ku sujuudi waana afar iyo toban qur-aanka meelood yaa lagu sujuudaa acraaf baa ugu horeyso dhammaadkeeda racad naxli israa maryam laba oo xaj ku jiro furqaan namal sajda waa toban fusilad waa kow iyo toban saddexna waa sub- subaxa khamiisaad ba ku jira almufasal najmi inshiqaaq iyo calaq afar iyo tobankaas aayadaha sujuudo lagu sujuudo su sajdatu saad yani way isku khilaafaan aimadu imaamu shaafici sajadaadka qur-aanka ee min cazaa'imi sujuud laguma tiriyo laguma tiriyo sajdatu saad imaamu malik abu xaniifa way waxay ku tirinayaan yani labada sujuudood imaam maalik wuxuu leeya sajid saad buu ku darayaa labada sujuudoo xaj ku jira sujuud xaj ku jirana mid buu ka tegay hal buu ka dhigay afar iyo tobankii saas labadaas isku khilaafaan marka sajdatu saad axaadiis baa kusoo aroortay laysat min cazaa'imi sujuud inahaa towbatu nabiyi nabi towbadii weeye ee ma aysa ahaanin min min cazaa'imi sujuud xadiidka saas cabdullahi bin cabaas laga warinayo laysat min casaa'imi min cazaa'imi sujuud meelaha alla sujuuda la yidhi maaha haddaad iska ju- sujuudana waas marka madhab shaafici waxa weeye haddaad qur-aanka akrinaysa waa iska sujuudaysa laakiin markii salaad lagu jira iyo ma sujuudaysa sajdatu saad salaada markii lagu jira iyo laguma sujuudo laakiin haddaad qur-aanka ke- keligaa iska akrinayso maadaama aimada qaar ay qabaan yacni axaadiista qaar bacdi kusoo aroray in lagu sujuuday waa iska sujuudaysa sayid cumar ayaa maalin khudbo akriyey ayaddaasuu akriyey wuu sujuuday maalin labaad ba haddana soo qaatay markuu ayaddii akriyey ay dadka isu diyaariyeen inay sujuudaan iyo wuxuu yihi laysat min cazaa'imi sujuud inahaa tawbatu nabiyin walaysat min cazaa'imi sujuud horuna oga socday ma uusan sujuudin waay marka salaada laguma sujuudo marka suuratu saad aad ha aimada qaar baa qabo kale haddii imaamku sujuudo ood raacdana dhimo leh laakiin calaa madhab shaafici waxa weye salaada dhexdeeda laguma sujuudayo qur-aanka laakiin marka kale aqrisada ku sujuudaysa waa afar iyo tobankaas waa sunno sujuuddaa sujuudu tilaawada sujuudu shukri iyo sujuudu tilaawa waa laba sujuudoodo sunna ah waa hal sujuud keliya sajda la yidhaha sajda waa hal sujuud sajdatu tilaawa iyo sajdatu shukr shukriga sidiisa dadka qaar badan baa ka ka khaldanto salaatu shukri baan tukada yidhahda salaad la yidhaha salaatu shukri laa ma jirto salaatu shukri ma jirto laakiin waxaa jirta sujuud shukr oo waa maxay waxaad ku faraxda markaad aragto sujuud baad la dhacaysa muraad aad lahayd baad gaartay waa waxaad ku faraxday waxbaad ka cabsanaysay wixii baa ilaahay kaa badbaadiyey sujuud baad la dhacaysa waa hal sujuud qiblaa ujeesanaa allahu akbar la sujuudi ducaysana waa sujuudu shukri baa la yidhaha cinda nab nicma markaad hesho ama indifaaci niqma masiiba iyo dhibba alla kaa kaa dafciyey sujuud baa la dhacay a wadaad oo dadkii hore ahaayo inaad xoogaa diinta iska yaqaano hayo oo ilmo jeclaa ilmihiis hadduu canug waa xalay u waayo ragwaadi waa markuu arko sujuud buu la dhacay cajiib wey de waa nicma ilaahay ku siiyey carruurtu mar haddaa canugaaga weyn de meesha ku xanuunaysa ilaha garanay ku yar baa kaa dhumay ma intuu baxsaday ma marka nicmo markaad heshood faraxda waa sujuudi marka ilaahay dhibkaa badadiyana waa sujuud ilahayna sujuudu shukr sujuudu tilaawana markii la akriyo aayadda aayad sujuuda markaad akriso eed maxalkaa gaarto yaad qiblada u jeedsani waa sujuudi su- labadan sujuudood marka sujuudda salaada unbay la mid yihiin xagga shuruuda qofku waa inuu weyse qabo waa inuu qiblada u jeesto waa inuu dhar qabo cawrihiisu asturan tahay sujuudda saasoo kale allahu akbar buu leeyahay wuu sujuudaya markaad ka soo kacdana salaam bay leedahay waa niyoonaysaa sajdatu sajdatu lianna camalku waa niye sujuudu tilaawaad niyooni ama sujuudu shukri baa niyoonaysaa laabudda min ca- min niya marka saasaad kula imaanaysaa sujuudda waa sujuudaysa acdaadoo dhan baad ka sujuudi waxaad rabaa kitaabka haddaad akhrisanaysay kitaabka meel saaro ama inta gasho si fiican u sujuud dadka qaar baa iyagoo kitaabka gacanta ku haya xibnaha acdaa xaggee laga sujuudaa toddoba xibnood inaad ka sujuuddo wey labada gacmood labada low wejiga labada lugood farahooda inaad dhulka dhigso maa de gacantan haddaad kitaabka ku hayso is u sujuudi kitaabka inaad dhulkaad dhigaysaa gacantiioo saasana dee maada dhigin gacantii soo ma kitaabka meel saaro ama inta ku qabo marka si fiican u sujuud si fiican u sujuud taa qiblada u jees marka afar iyo tobanka meelood qur-aanka la sujuuda yani aadaabta qur-aanka iyo waxay ka mid tahay yaalaha sunanta ay ka mid tahay markaad qur-aanka akrinayso inaad sujuudda kula timaado wey inaad kula timaado sujuud haddii uu imaam yahay oo qofku dadka tujinayo wuu ku sujuudi karaa laakin waxaa la rabaa in sujuudda ti- sujuudu tilaawa markaa la imaanayso takbiirteedu inay ka duwanaato takbiiraha kale intiqaalaadka si dadka kaa dambeeya ku fahnay u xirtaan masalan qur-aankii baad akrinaysa markaad aayadda gaartay inaad rukuucday qofku qofkaan ku arkaynin cod kaala socdo masalan sawdka kaala socdo inaad rukuucday iyo inaad sujuudday inuu kala garto wey takbiirtaada in laga gartaa la doonaya allahu akbar qofku hadduu yidhaa dee inuu sujuudo waa la garanaya laakiin allahu akbar haddaa iska tiraa talow ba rukuucsan yahay mise hadhow soo kacaya qirada unbuu bilaabay ma sujuud buu ka soo kacay ma rukuuc buu ka soo toos yaa yaqaan in badan waa la arkay dadka qaar iska rukuuceeno ma arkaan dee marka takbiirta lama gaabiyo sajdatu tilaawo markaad sujuudayso takbiirteedaa la dheereeya allahu akbar waa dhan. wuu fahmaya mar qof Ah, iyo rukuuci oo allahu akbar waa kan labadee soo ma taasaa la doonaya marka dambana soo kale wahakada وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والله سبحانه وتعالى أعلم